su-aasha ku saabsan hubka waa dee su-aal aada daalid ah hubkan awalba waa yaalay haddii uu soo weynaadana kii yaalayna shabaabna gacanta ugu jiray shacabkana gacanta ugu jiray kan imaan doonana sidee shacabka iyo shabaabba looga ilaaliyaa broseska ama hanaanka hubka qaadistiisa ayaa siyaabo fara badan dowladda u diyaariyey in ay hubka maarayntiisa iyo xakamayntiisa awoodeeda ay sare u qaado august last year ayaan waxaan united nation security council panel ka socda waxaan ka heshiinay sidii aan sare ugu qaadi lahayn awoodeenna aan hubka ku maaraynayno hanaankaas racyadaas tobanka ah oo dhinac walba laga soo fiiriyey sharuucda ilaa farsamada in ay dowladda soomaaliya xaqiijiso in ay awoodeedii leedahay tobankaas habraac oo awoodahaas ah dowladda soomaaliya sebtembar sanadkan ayaa ay caalamku kareen in ay awooddii hubka maarayntiisa ah inay gaartay dabcan tabarteenna oo dowladnimo iyo weli dee meeshii la rabay maaha laakiin ugu yaraan in aan hadda leenahay shuruuc howlihii lagu maamulo iyo inaan leenahay nidaamkii hawshii lagu maamuli lahaa ayaa bilowga arrinta kaleeto oo dhinaca kaleeto hubkaas waa weyn oo naga xayirnaa horta hub uu qof kasta isticmaali kara maaha isagaa wuxuu baahan yahay tababar horta in la isticmaalo tusaale haddaan soo qaato taangi yani qof kastoo jidka maraya ama maaragta xataa askari soo ahaa ma wadi karo ma hogaamin karo ma haysan karo dhaqaalaha uu xataa de ku haysta xataa ma laha marka yani hubka waa weyn cabsi badan oo in kow gadashadiisa wax sahlan maaha in la maamulo wax sahlan maaha waa hub ay dowlad ugu yar tahay ay maamuli karto